Dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ah mid soo hagaagaya kadib markii laga qaaday isbaarooyinkii ooli jiray waddooyinka muhiimka ah ee soo gala magaaladaasi ganacsiga noocyadiisa ah kala duwan ayaa ah mid sidii la rabay u shaqaynaya kadib markii ay meesha ka baxeen xirnaanshiyaha oo sababi jiray in ganacsatada ay qiimaha adeegyada bulshada ay ka iibiyaan ay kordhiyaan maadaama iyaga laga qaadi jiray lacago dheeri ah qaar ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey dhaqdhaqaaqa iyo horumarada ganacsi ee ka jira magaaladaasi iyo sababaha ka dambeeya runtii haddaa warbixin idinka siiyo ganacsiga guud ee magaalada beledweyne waad dareemi kartiin bilihii lasoo dhaafay afartii bilood oo lasoo dhaafay hadda labadan bilood xaaladiisu magaalada way deganeed ganacsiga oo aada u kacsanaa maciishadu aada u kacsaneed oo dadka caqabad ku haysay oo lagadi la gadi waayey caqabada jira awgeed runtii hoos ayay u dhacday oo halkii loogu talagalay ayay hadda gaartay inkastoo xoogaa waxyaabada yargo iska jiraan haddana waxaan rajayneynaa inay meeshii ugu hooseyta kusoo noqoto marka ganacsiga maciishada aad ayay u kacsaneed waad dareemi kartaa magaalo intaa la eg haddana maciishadu ay halkaas gaartay marka hoos u dhac weyn ayaa laga dareemahaa maalmaha lasoo dhaafay maadaama waddooyinkii la furay magaaladii dib loo hagaajiyey ganacsiga waxaa laga dareema inuu hoos u dhacayo waxaana rajeynaya inuu meeshaas meel kasii hoose u gaaro marka aniga ganacsi ahaan runtii wax weyn ayaa iska bedelay ganacsiga magaalada hadday noqon lahayd ganacsigu awal waddooyinku awal culays weynu ka jiray laakiin hadda dib u hagaagay hadda marka aada ayuu u degay hoos sidaa ka dareemi kartiin isku socodka magaaladu aad si magaaladu usoo kobceyso waxaan ka mid ahaa ganacsatada ku nool magaalada beledweyne waxaana ka ganacsadaa ganacsiga dharka dharka qiimihiisa hadda waxaa waaye macquul waaye iska normal waaye ihiin mana kacsane mana dansano waa normal isbaarooyinkii iyo waxyaabihii la qaaday safaradii nooga imaanaya iyo hadday noqoto muqdisho hadday noqoto gaalkacyo iyo meelahaas si nabaday noogu imaadaan ganacsiga wuu noo kala socdaa maasha allah waxaan aada iyo aada ugu faraxsannahay in laga qaaday isbaarooyinka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxay ahayd in ganacsigii uu noo sii kala furfurmay maasha allah niyow haddaan kaaga warramo dhanka maciishiga beella waa xaaladdu waa fiicantahay sidii hore waa ka fiicantahay uma dhowo sidii isbaaradaba loo qaaday oo ilaahay isbaaradii nooga qaaday iyo bini-aadankii ilaahay u dirayba xaalka okey u noqday albaabadu waa noo furan yihiin shaqadu waa okey ganacsigu waa okey baabuurta soo gelayda kuwa sii baxa baqaarada furan war ilaahay baa noo gargaara alxamdulilaahi dhanka baadiyaha iyo meelahaas abaar laga sheegaya xooluhu maaragtay